magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo nolosha reerkooda ka maareeya iibinta hilibka xoolaha nuucyadiisa kala duwan haweenkan ayaa iibiya hilibka lo-da ariga iyo geela waxaana ay lacagta ay ka helaan ku maareeyaan nolosha reerahooda qaar ka mid a haweenka hilibka ku iibiya suuqyada beledweyne ayaa ka waramaya jamiile cabdi salaadaa lay dhahaa suuqa daraawiishtaa fadhiyaa muddo intee la-eg ayaad suuqan ku jirtaa muddo waxaa ku jira hadda hadda dhowaa soo galay suuqaanaan kusoo biiray ma badno saddex biloodaa joogaa bishaan hadda cirka ku taalla afar bilood ii ah sidee noloshaada uga maaraysaa suuqan hilibka waxaa uga maareeyaa ilmo waxaan leeyahay sideed canuge guri kiradiisa wax kasto iskoolkooda wallaahi ilaahay qafuurraxiin asaa ah waa iska maareeyaa waxa waaye in gabaraa ii joogto gabdhaa ii joogo subaxdii markaan soo kallaha ayagaan kaagicina intaan salaada dukana dabkay shidaan badarkay karinaan anoona kusoo hubsan inay wax shidaan iyo dab saaraan kama soo tago kala kulmay waxaa ka mide qofaa hilib ii jijibi kudhihi oo kugula beec kula beec dhigani beecaas markay qofka kula dhigato haddana waa kaaga bixi qof kale uu tegi qoftiyaa beec yar soo dhihi qabadahaasaa kala kulana habriiray ayaantaana waaba socotaabo haa markasta hilibka waa baaraa wax wax gadanaa mala suuq xumaa iska jirto hilibka waa baaraa isteeshkaa lagu geynaa waa lagu xeraa haddana waa lagu soo damiinaa waa lagu soo daynaa wallaahi dhibaato badanaa suuqaan ku qabnaa dhib lama oge dhaaf kuma qabnaan dhib maoge dhaaf kuma qabno macaanigiisaa barna wax kaloo qabana ma naqaano maogiye hilibkan wallaahi xerowgiisa iyo dhibaatadiisaaba nagu badataybo daklen wax laga helo malaa lafiisaaba lacag jarmabo waxaa ugu xidhanaynaa amaa uun deynku ku rashiin fadhiya ku dhaantaa maoge wax dakli oo laga helo male waxaan ku jiraa dhowr iyo labaatan sano
haweenkan ayaa sidoo kale tilmaamay in ay la kulmaan dhibaatooyin ay sababtay lacagaha qallaad oo ay si toosa uga isticmaalaan gudaha magaalada beledweyne maadaama lacagaha shilin soomaaliga aan halkaasi laga isticmaalin suuqyadoo marmar maceeshadu iska kacdo xooluhu la waayo lacagaha qalaadoo na wareeriyo lacagteena soomaaligeed markaan haysanay way noo fiicneed laakiin lacag soomaaliga markaan weynay lacagta doolarka markay timid dhibaato badan qofaa lacagta waa kuu tuuraa kula dabayl ah waa kaala dhaqaaqaysaa waad waayi hadhow lamarkeeda ma haysatid alxamdulilah shakr rabbilcaalamiin waxaa intii badanna waa kabannaa waxna waa nagala dhumaan waxaana aqabadda noogu daran ay tahay lacagaha qalaad kan khasaaradiisa iyo faa'idadiisaa soo degdegta maalinba waa si maalin lafaa helaysaa maalin shaaha ilmaha badarka caawa u hoysanaysaa kaaga soo kormaraa maalin lafiya wax kaa dhumaayaan marka dabeecaddaa suuqa ku joogta waxaa waaye macbil ah suuqa lagu joogaa maalin waxbaa la helaa maalin waxbaa la waaya